dagaal xalay saq dhexe ku dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ilo xogogaala ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa saddex qof iyo dhaawaca shan kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanaadiiq ku socotay gobollada bari gardafuu sanaag iyo karkaar si ay dadkii isdiiwaan geliyey u codeeyaan shan iyo labaatanka bishan dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyey maantay shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe ee janaal maxamed abshir halkaasoo maalin kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibaddiisa wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday garowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen balse weli ay jiraan kuwo aan la qaadin sida gobollada nugaal iyo mudug dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda siyaasiyiinta mucaaradka ayaa kulankoodii garowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu puntland ka dhaco shan iyo labaatanka bishan sida uu saxaafadda u akhriyey maxamed cabdi maxamuud baldho siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda puntland shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka puntland taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaad shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee puntland wada dhistay islamarkaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka sool madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo sagaalkii bishan kula hadlayey magaalada gaalkacyo dadweyne taageersan urur siyaasadeedka xukuumadda ee ka ah ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay waddo si aan u helno dhanka dowladda dhacdooyinkii xalay dhacay iyo eedamaha uga imaanaya dhanka mucaaradka kulamadii ay ku lahaayeen garowe ayaa wasiiradii aan la xiriiray iiga jawaabi waayeen telefoonkooda gacanta oo aan ka wacayay nuux muuse birjeeb v o a garowe